bismillahi raxmaan iraxiim halkani waa radio ceegag oo aad ka dhagaysanaysaan barta internetka ee ceegag com dhegaystayaal waxaa maanta noo sii socon doona darsigeena diinigaha ee ku saabsanaa tarbi carruurta waana kan sheekh muuse ashcari إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ففتح الله به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا وصلاه الله وسلامه عليه دائما ابدا سرمديا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله يقول الله جل جلاله وهو اصدق القائلين قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا لها صوبوقنيا website kan cigaag com waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh walaalayaal kulankani waa kulankii saddexaad iyo mawduuceennii ku saabsanaa tarbiyatu alawlaadi barbaarinta carruurta walaalayaal marka carruur la korinayo korintaasi waxay martaa heerar waa sidii adigoo geed abuuraya oo kale markaa walaalayaal maanta waxaynu ka hadli doonnaa insha allah marxaladda koowaad ee barbaarinta carruurta marka si aynu u ogaanno marxaladdan waa inaynu u noqonno cilmiga la yidhaahdo fiqhiga maxaa yeelay walaalayaal fiqhigu wuxuu ka mid yahay culumta islaamka culumta ugu muhiimsan buu ka mid yahay nebiguna sala allahu calayhi wasalam arrinkaasi waa kii caddeeyey markuu lahaa man yurid illaahu qofkii ilaahay khayr la doono yufaqihhu fi ddiin diinta ayuu fahamsiiyaa abubakar saliilu lahdali raximahu llah isagana waa kii ku lahaa muqadamada kitaabkiisa la yidhaahdo alfaraa'id albahiya fi alqawaacid alfiqhiya marka kitaabkiisu waa kitaab shicir ah weeye ama gabay wabacdu falcilmu cadiimu ljadwa laa siyama alfiqhu asaasu taqwa wabacdu yacni wuu hurhuranayay xamdaladii iyo basmaladii markuu dhameeyey buu yidhi wabacdu intaa kadib falcilmu cilmiga guud ahaan cilmiga diinta islaamka guud ahaan cadiimu ljadwa waa mid faa'iidadiisu ay weyn tahay laa siyamaa haba ugu darnaadee alfiqhu fiqigaa ugu sii daran oo yacni ugu faa'iido badan liannahu maxaa yeelay fiqigii asaasu taqwa taqwada aasaaskeeda weeye markaa markaynu u bandhigno mas'aladan ah goormay bilaabataa marxaladda barbaarinta carruurtu markaynu fiqiga u bandhigno waxaynu leenahay markaa marka horeba fiqigu ilan mawduuca aan ka hadlayno walaalayaal waa wuxuu ku saabsan yahay carruurta marka fiqigu yacni waxa weeye mustalaxa mustalaxa uu u yaqaano carruurta ama terminologiga uu carruurta u yaqaano waa maxay waxa weeyaan fiqigu marka kutubta fiqiga la fiiriyo mustalaxa uu u yaqaano carruurta waxa weeyaan farac weeye dee dabcan farucuna asal buu ka yimid asalkana fiqigu wuxuu u yaqaanaa waalidka ayuu u yaqaanaa sidaa darteed arrintaasi kutubta fiqiga oo dhan way ku qoran tahay laakiin waxaynu soo qaadanaynaa kitaabka la yidhaahdo addurran lbahiya fii masaa'ili alfiqhiya ee uu qoray ashaykh alcallaama maxamed ibnu cali ashawkani raximahu llah sheekhu markii uu ka hadlayay baabka la yidhaahdo qisaasta qisaastuna waxa weeye mataqaanaa in qof haddii uu waxgeysto laga aargudo yani laga aargudo markii uu ka hadlayay sheekhu baabu lqisaas wuxuu yidhi laa yuqtalu laslu asalka lama dilo oo ah waalidkii lama dilayo bilfaraci caruurtii loo dili maayo yacni waxa weeye waalidku hadduu yani caruurtiisa dilo yani waalidkii la dili maayo laakiin walcaksu arrintaa dabagaddoonkeeda way soconaysaa oo maalan haddii caruurtii ay dilaan waalidkood carruurta waa loo dilayaa yacni walaalayaal baabulqisaas ma joogna haddeer laakiin waxaan uga socdaa yacni markii uu sheekhu yacni isticmaalayey terminologiga uu isticmaalay waxa weeyaan ama mustalixa uu isticmaalay waxa weeyaan carruurtii waxaa loo isticmaalay oo fiqigii uu isticmaalay farac buu u isticmaalay waalidkiina muxuu u isticmaalay asal buu u isticmaalay marka walaalayaal halkaa waxaa inooga soo baxday marka maadaama faracu yacni uu asal ka yimid halkaa waxaan ka fahmaynaa marka yacni waxa weeye marxaladda koowaad ee barbaarinta carruurtu ay bilaabato waa intaysan dhalan ka hor weeyaan waa in asalku hagaaga de ilan maaragtay geedka asalkiisa hadduu hagaago jiriddiisu hadday hagaagto iyo xididadiisu yacni waxa weeye laamihiisana waa hagaagayaan marka haddii waalidku hagaago carruurtiina way hagaagayaan waa macnaha sidaa darteed marka walaalayaal diinta islaamku waxay ka fikirtay intaysan carruurtu imaanin adduunka sifaadka ama tilmaamaha ay leeyihiin waalidka laga sugayo inay carruur barbaariyaan waxaan xasuustay walaalayaal kelmad maaragtay aad iyo aad u xigmad badan ama hadal aad iyo aad u xigmad badan oo aan ka dhegaystay asheekh mustafa xaaji ismaaciil xafidahu llah dabcan mawduucan ayuu ka hadlayay wuxuu yidhi sheekhu sababaha maaragtay ee waalidka loogu samafalayo oo in waalidka loo samafalo sababaha keenaysa waxa weeyaan barbaarintii ay soo barbaariyeen carruurta wuxuuna soo qaatay qowlkii ilaahay ay ku jiray fii suurati isra wqul rabi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa waqul dheh yani qofka yani waa wey muminka ahu ama qofka bini aadamka ahu qul dheh rabbi rabbiyow irxamhumaa u naxariiso labadayda waalid u naxariiso kamaa sidii rabbayaanii ay ii soo barbaariyeen sagiiran markaan yaraa marka walaalayaal waxaynu leenahay marxaladda koowaad ee barbaarinta carruurtu waxay bilaabantaa ka hor intaysan carruurtu dhalan waa in la helo waalid u qalma inay carruur tarbiyeeyaan waayo walaalayaal hawsha barbaarintu hawl sahlan maaha waa hawl u baahan xirfad iyo aqoon walaalayaal soo sidaas maaha haddaba walaalayaal islaamku ujeeddooyinka uu ka leeyahay in la guursado keliya ma ahan in la dherjiyo shahwada ee arrin kale oo weyn baa meesha ku jira oo ah in labadan ruux ee isguursanaya in ilaahay kala siiyo carruur si ay u tarbiyeeyaan dhegayso hadalka ilaahi jalla wacalaa ilaahi jalla wacalaa wuxuu ku yidhi suuratu lbaqara فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن هدير آيات way dheereed walaalyaal waxay ka hadlaysay aayaddu maaragtay bisha ramadaan habeenkeeda in ay maaragtay raggii u bannaan tahay inay dumarkoodii mataqaana waxa weeye la ciyaaraan waagii hore ma bannaanayn laakiin waa loo ruqseeyey markii ilaahay arrinkaa ka hadlayey buu ilaahay wuxuu yidhi jalla wacala fal'aana haddeer oo la joogo baashiruuhunna dumarkii la ciyaara laakiin ciyaar keliya ma aha fiiriya wabtaguu ujeeddadii u muhiimsaneed ee dumarka shahwada loogu doonanaya hadda ilaahay tilmaamaya wabtaguu raadiya baa ilaahay yidhi maa kataba allahu lakum wixii ilaahay idiin qoray oo ah awlaad marka ilaahay jalla wacala aayaddaasi wuxuu ku caddeeyey ujeeddada ugu muhiimsan ee guurka islaamku ka leeyahay sidaa darteed walaalayaal si aynu u ogaanno marka ile waa tii caadada inoo ahayd muxaadaradeennii koowaad markaynu ka hadlaynay kelimatu tarbiyatu alawlaad waanagii qaacidaynay oo u bandhignay qaacidada naxwada markaa macnaheedii waanagii ogaanay sidoo kale casharkii labaad waanagii qaacidaynay aayaddii qur'aanka ahayd inay ka hadlayso tarbiyatu alawlaad iyo in kale waanagii qaacidadii usuulu fiqiga u bandhignay oo markaa ogaanay aayadda inay ku caddahay tarbiyatu alawlaad sidoo kale markaa walaalayaal waxaynu hadda qaacidaynaynaa aabbihii iyo hooyadii baynu qaacidaynaynaa qaacidada dee aynu saarayno naxwana ma aha usuulu fiqina ma aha naska sharcigaynu saarayna aayadda qur'aanka ah iyo sunnada nebiga sala allahu alay wasalam baynu saaraynaa haddaba markii halkan la joogo baabu tarbiya marka la joogo yaa la hormarinayaa de waxaa la hormarinayaa hooyada maxaa yeelay iyadaa maaragtay baabkan ku faradhudhuuban hadday noqoto maaragtay xukun iyo maamul hadday noqoto aabbaha ayaa la hormarinayaa laakiin baabu tarbiya hooyada ayaa maaragtay muhiimsan sidaa darteed asheekh maxamed cali shawkani raximahullah markuu ka hadlayey uu kaga hadlayey kitaabkiisa la yidhahdo adduru lbayiya fi masaa'il fiqiya baabu lxadaana baabka xanaanada carruurta markuu ka hadlayey sheekhu wuxuu ku bilaabay hadalkiisa alwlaa bitifli cunuga waxaa u mudan inuu koriyo ummuhu hooyadiisa marka hooyadaynu ku hormaraynaa marka hooyadaynu qaacidaynaynaa hooyada marka waxaynu saaraynaa xadiid baynu saaraynaa xadiid ayaynu duldhigaynaa marka waxaa inoo soo bixi doonta marka hooyada wanaagsan ee looga fadhiyo inay barbaariso carruur nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi tunkaxu lmar'atu haweenka waxaa loo guursadaa ama haweeneyda waxaa loo guursadaa liarbacin afar limaalihaa inay maal leedahay walixasabihaa inay qabiil wanaagsan ka dhalatay walijamaalihaa inay qurux leedahay walidiinihaa inay diin leedahay micnihii afarta waxyaalood waa afarta waxyaalood ee bini aadamku yacnii ugu xisho yacnii dumarka guursigooda marka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ogaa walaalayaal maslaxadda carruurta meeshay ugu jirto sidaa darteed saddexda arrimood ee hore wuu ka leexday nebigu sal alla alay wasalam maxaa yeelay faa'iidadooda oo yar darteed meeshii faa'iidadu ugu jirtay carruurta ayuu nebigu abbaaray oo uu amray maaragtayey aabbaha raba inuu carruur tarbiyeeyo yacni waxa weeye doorashada uu samaynayo ama gabadha uu guursanayo ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yani amray oo wuxuu nebigu yidhi sal ly slam fadfar warniyahu ku guulayso bidaati ddiin ay saaxibati ddiin tan diinta u saaxiibka ah haweenayda diinta le ku guulayso taas ayaa maaragtay kugu kaalmaynaysa hawsha tarbiyada carruurta taasaa kugu kaalmaynaysee taas ku guulayso baa nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam taribad yadaaka gacantaadu ha bowroodee marka walaalayaal nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu caddeeyey hooyada maaragtay waxa weeye carruur tarbiyaynaysa waa hooyo diinla weeye walaalayaal waayo yacni waxa weeye waxaynu u tegi doonnaa insha allah muxaadaraadkeena soo socda waxaynu ugu tegi doonnaa diintu siday qayb lixaad leh uga qaadan doonto barbaarinta carruurta ayaynu u tegi doonnaa hadduu ilaado hadduu ilaa yidhahdo haddaba marka aynu usoo gudubno marka aabbihii aabbihii sidoo kale xadiid baynu saaraynaa isagana nebigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa ataakum hadduu idiin yimaado markaa waxaa lala hadlayay mataqaanaa waxa weeye waalidiinta gabdhaha dhalay baa lala hadlayay idaa ataakum hadduu idiin yimaado man ruux tardawna aad raali ka tihiin diinahu diintiisa iyo wa khuluqahu iyo akhlaaqdiisa fazawajuuhu u guuriya maxaa yeelay kaas ayaa maaragtay idin tarbiyaynaya oo idiin soo saaraya jiil wanaagsan iyo carruur wanaagsan marka walaalayaa nebigu sal alla alay wasalam wuxuu kula yani kula teliyey maaragtay waalidiinta gabdhaha dhalay inay u guuriyaan gabdhahooda nin wanaagsan oo carruurta meeshaa ka dhalan doonta markaa si wanaagsan u tarbiyeeya faa'iidada keliya carruurta looma danaynin ee faa'iidadu xitaa waxay soo gaaraysaa walaalayaal waalidiintan haddeer gabdhaha dhalay bay soo gaaraysaa maxaa yeelay beri ka maalin waxay noqon doonaan ayeeyo iyo awooway noqon doonaan oo maanta hadday xoogaa yaro xoog badan yihiin berito maaragtay waxaa u dambayn doonta gabow waa u dambayn doonaa marka waxa weeye hadday marka maanta u guuriyaan gabdhahooda niman wanaagsan ay u guuriyaan carruur wanaagsan baa loo tarbiyeynayaa carruurtaasoo maaragtay mustaqbalka yacni waxa weeye baari u noqon doona yacni ayeeyooyinkood iyo awowayaashood oo aanan neersin hoom geynin walaalayaal marka walaalayaal halkaa waxaynu ka ogaanay marka yacni carruurta intaan la tarbiyeyn marxaladda koowaad ee tarbiyada carruurtu waxay bilaabanaysaa walaalayaal ka hor intaysan carruurtu dhalan maxaa yeelay carruurtu walaalayaal waa farac waalidkuna waa asal marka asalka hadduu hagaago geedka asalkiisa jiridiisa iyo xidiidadiisu hadday hagaagaan yacni laamihiina way hagaagayaan walaalayaal marka maanta insha allah halkaas baynu istaagi doonnaa kulankan inta ka horaysa kulankan mid la mid ah waxaan idinkaga tegayaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh
daba dhegaystayaal waa inoo iyo ceegaag iyo wiigga dambe iyo casharkii oo halkiisa inooga sii socdaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu